الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط في التسليم للقضاء إن قضاها الله قانسمه من غير عجز عجز لآن walaa tafriiطin iyo taqsiiriya gaabin la-aan cajziga hadda halkan waxaa loola jeedaa wahsiga yacni wahsi la-aan cajzigu marna waa cadamu اlqudra mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa bimacna alkasal wahsi macnaha inuusan jirin in marka qadarta ilaahay la sallimo min gayri cajzin walaa tafriid ayadoo aysan jirin wahsi iyo gaabin midna wixii qadaha ay qadarta ilaahay dhaca in ilaahay loo sallimo loona hoggaansamo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi lardi aw kaanuu gusan low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu dadka mu'miniinta ahow laa takuunuu ha noqonina kaladiina kafaruu kuwii gaalooboo kale ha noqonina wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood ku yidhi idaa darabuu fi lardi ay idaa saafaruu addarbu fi lardi waa bimacna safar haddii ay safraan aw kaanuu ama ay ahaadaan gusan kuwa duulaan ah oo dagaal ay galaan ha noqonina kuwa walaalahood ku yidhi low kaanuu cindanaa markay walaalahood ka warramayaan ayay waxay leeyihiin low kaanuu cindanaa hadday annaga na ag joogi lahaayeen oo agteena ay ku sugnaan lahaayeen macnaheedu waxa weeye haddaysan safri lahayn ama dagaal iyo duulaana aysan ka qeybgeli lahayn maa maatuu ma dhinteen bay yidhaahda wamaa qutiluu mana la dileen meeshaa maxaa ku jira waa cadamu liimaani bilqadar qadarkaysan rumaysnayn maxaa yeelay geeridu mar walba qofka way ku dhacaysaa ama ha safro ama dagaal ha galo ama yuusan gelin wakhtiga ilaahay uu talagalay markuu qof ku dhammaado waa dhimanaya warka a marka haddaysan dagaal gelin ma dhinteen oo way noolaan lahaayeen warkaasi waa war khata ah waxaana ka muuqda inaysan qadarta ilaahay rumaysnayn allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi liyajcala allaahu daalika xasratan fii quluubihim arrintaa waxay u leeyihiin si allah subxaana wa tacaala uu u yeelo arrintaasi uga dhigo xasratan murugo fii quluubihim quluubtooda ooy ka murugoonayaan oy leeyihiin hadday walaalaheen joogi lahaayeen dhimashadaa kuma dhacdeen wallaahu alla yuxyii asigaa nooleeya allah wax nooleeya wayumiitu allahna wax dilo subxaana wa tacaala wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun waa mid arkaya aayaddan marka allah subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaleeceeyey kuwa aan rumaysnayn qadarta qofka mu'minka waxaa la rabaa marka altasliimu liqadaa'i illaahi wa qadarih inuu u hoggaansamo qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahay inuu rumeeyo una hogaansamaa loo baahanya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kullin khayr almu'min alqawiyu mu'minka xoogan alqawiyu bimacnaa almu'min aladii huwa saaxibu alcaziima waa midka go-aanka u saaxiibka ah mu'minka go-aanka leh qawiga hadda waxaa laga wadaa waa qof casiime iyo go-aan leh khayrun waa ka khayr badan yahay wa axabu ila allah alla xaggiina waa looga jacayl badan yahay min almu'mini daciif mu'minka daciifka ah oo taagta daran waa midkan casiime iyo go-aan lahayn iimaankiisaa daciifa kan horena iimaankiisu waa qawi waa xoog badan yahay casiime iyo go-aanna waa leeyahy wa fii kullin mid walba ay min alqawiyi waadaciif waxaa ku sugan khayrun khayr iyo wanaag qofku mar hadduu mu'min yahay khayr lagama waayo mu'min mu'minku waa mutasifun bilkhayr waa mid khayr ku sifaysan laakiin khayrkaa kale xoog badan khayrkaa kala sarreeya oo darajaad ah mu'minka qawiga ah waa ka khayr badan yahay midka daciifka ah laakiin qof walbao mu'mina khayr iyo wanaagaa ku sugan ixris calaa maa yanfacuka ku dadaal wixii wax ku taraya wixii wax ku anfacaya ku dadaal wastacin billaahi casa wajal ilaahay subxaana wa tacaalaana kaasho ilaahay kaalmo weydiiso weydiiso si alla uu kugu kaalmeeyo waxaa ku anfacaya walaa tacjaz ha wahsanin cajzi iyo wahsi yuusan kaa gelin wixii ku anfacayay inaad la timaado wa in asaabaka shay-un hadday wax kugu dhacaan falaa taqul ha dhihin low annii facaltu kaana kada wa kada haddii aniga aan sidaa samayn lahaa kaana kada wa kada waxay waxa ayaa dhici lahaa haddaan saa yeeli lahaa waxaase waxaasaa imaan lahaa ama dhici lahaa ha dhihin sidaa walaakin qul laakiin waxaad tidhaahdaa qadara allaahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa facal allah subxaana wa tacaala wuxuu doono ayuu sameeyaa sidaa dheh fa inna low maxaa yeelay kelimadda low taftaxu waxay furtaa camala shaydaani shaydaanka camalkiisay furaysaa kelimadda low waa laga fiican yahayoo camalu shaydaan ayay furaysaa buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrajahu muslim min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canhu xadiidkaani nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimo badan uga hadlay marka koowaad nebiga wuxuu booriyey calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahee qawiga ah wuxuuna sheegay inuu mu'minka qawiga ka khayr badan yahay midka daciifka ah mu'minka qawiyuliimaanka ah mu'minka qawiyulcasiima oo go-aankiisa iyo awooddiisa iyo iimaankiisu xoog badan yahay waa ka khayr badan yahay midka daciifka ee dhacdhacaya waa mu'min laakiin haddana waa daciif casiimadiisu waa liidataa iimaankiisu waa daciif waa kale xoog badan yihiin mu'minka markuu munkar arko inkiraya iyo mu'minka baqaaya ee inuu yacni munkar inkira ka cabsanaya waa kale iimaan badan yihiin waynu ku kale xoog badan yihiin xagga iimaanka yaa xoog badan waxaa xoog badan midka munkarka iyo xumaanta inkiraya hadduu gacan ku zuuli karana zuulinaya hadduusan gacan ku zuuli karinna carabka ka inkiraya oo diidaya wuxuu ka xoog badan yahay midda dadka ka heebaysanaya ee dadka ka baqaya arrintaasina hadda zamankan aaday u badan tahay waxyaabaha munkaraadka in laga aamuso oo culummo iyo caamaba ay ka aamusaan oo wadaaddo iyo kuwaan wadaadda ahaynba ay ka aamusaan aada iyo aaday u bateen waxaa markaa khatar loogu jiraa inuu munkarkii macruuf noqdo cinda kaiirin min annaas dad badan agtooda munkaraadkii baa caadi ka noqday maxaa yeele cid inkiraya maysan arag waa loo wada aamusan yahay dadkii ahlulfasaadka ahaa fasaadkii bay la jahrayaan ma qarsanayaan warbaahintaay la taagan yihiin idaacadaha iyo telefishinnaday ka hadlayaan barihii bulshada waxay rabaan ka sheegayaan intii khayrka iyo wanaagga lagu tuhmayana way aamusan yihiin meeshaasi waxaa ka soo socdo marka waa caaqibo xun waaye waxaa khatar ugu jiraan dadkan kulligood inuu ilaahay halaago subxaana wa tacaala maxaa yeele dariiqaasi waa dariiqa lagu halaagsamo waa dariiq lagu baabi'i lahaa inta badan waxaa marka diidaya in munkarkaa la inkiro waa maxay waa haybat nnaas waa miduu nebigu ka digay sala allahu alay wasalam laa yamnacanna axadakum haybat nnaas an yunkira munkaran ra'aahu aw samica axadkiin iyaysan u diidin buu yidhi haybada dadka uu ka heebaysanayo haybadaas iyaysan u diidin inuu inkiro munkar uu arkay ama uu maqlay hebelaan ka heebaysanayaa waa waa iga weyn yahay ee magac buu leeyahay saaxiibkay weeye qaraabaan nahay iyo wixii la mid a arrintaa waa diiday nebigu sala allahu calay wasalam mana bannaana inaad munkar uga aamusto hebel aan ka heebaysana iyo hebel aan ka xishoonaya waa inaan wixii munkaraada la inkiro laakiin marka horena waa inaad iska hubiso wuxuu inay munkar yihiin ayadana markaad hubsato bilkitaabi wasunna ood cilmiga aqoon u leedahay qofkan inuu munkarkii ku jiro tahabut kadib wixii munkara inkir oo ku cadaaday inay munkar yihiin ana ka aamusin aamusnaantuna waa dacfu dacfuuliimaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan alinkaar bilqalb darajaadka iimaanka mid ugu hooseysa waay qalbiga inaad ka inkirto waa adcafu liimaan marka adigoo awoodi kara inaad carabka ka inkirto inaad aamusto tidhahda qalbigan ka nacaya loogugu cudur daari maayo cudurdaar kuma lihid mu'minka marka qawiga ah ee iimaankiisa qawi ku ah ee wanaagga iyo khayrka dadka inuu u sheego ku dhiiran ee ku sabrayo ku dulqaadanaya mu'minkaasi casiimada iyo go-aan kale waa ka khayr badan yahay ilaahay xaggiina waa looga jacayl badan yahay midka daciifka ah oo dacfiga iyo taag darada ku sugan markaasuu yihi nebiga alay slat slam wa fii kullin khayr mid walba khayraa ku jira ixris calaa maa yanfacuka wixii wax ku taraya ku dadaal ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ixris calaa maa yanfacuk wax walboo ku anfacaya ku dadaal waxa ku anfacaya ku dadaal mafhuumku waa maxay mafhuumku waxa waaye waxaan ku anfacaynin ka leexo wakhtigaaga ha ku luminin waxaan ku anfacaynin laa fi dunya walaa fi laakhira wakhti ha ku bixin wakhtigaaga ku bixi oo ku dadaal wixii wax ku taraya ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah ilaahay u kaasho subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga aad doonaysa ilaahay waxaad ka dalabtaa oo alla aad weydiisataa inuu ilaahay kugu kaalmeeyo wixii ku anfacaya sida aad ku gaari lahayd maxaa yeele wax walbo khayra adigu ma samayn kartid ilaa ilaahay inuu ku kaalmeeyo mooyaane subxaana wa tacaala waxaad wax ku qaban kartaa waa biicaanat illaah ilaahay kaasha marka walaa tacjaz hana ka wahsanin buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam khayrkii ha ka caajizin wixii ku anfacaya ha ka caajizin macnaha noqo qof ai casiimo iyo go-aan leh kuna dadaalaya wuxuu go-aansaday oo aan ka gaabinaynin wa in asaabaka shay-un qofku markuu wax samaynayo khayra ama uu dadaalayo si kastuu u dadaalo bili-aadamu ay adduunyau joogaa waxyaabaa la soo darsaya dhibaatooyinaa laga yaabaa inay asiibaan asigoo ku sugan waddadii khayrka wanaaggiina ku dadaalaya muxuu siduu ula macaamilayaa marka dhibkii gaara wa in asaabaka shay-un hadday wax ku asiibaan waa darar iyo dhibaata hadday kugu dhacdo falaa taqul ha dhihin low annii facaltu kaana kada wa kada dacfigay ka mid tahay inaad tidhaahdid haddaad sidan samayn lahaa waxaas waxaasaa dhici lahaa oo dhibaatadan waan ka badbaadi lahaa arrintaasi waxay ka mid tahay dacfiga waxay kaloo dhaawac ku tahay aliimaan bilqadar walistislaam liaqdaar illaah aqdaarta alla subxaana wa tacaala in loo hogaansamana dhaawac bay ku tahay maxaa yeele waxa aad samaynays waxa kugu dhacay adiga waa wax ilaahay qadaray subxaana wa tacaala maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku asiibo kuma gefi lahayn ogow waa wax mar walba kugu dhici lahaa wey warka a marka haddii sidaa aan yeeli lahaa sidaa iguma dhacdeen waa war ku tusinaya qofkaasi rumaynta qadarta uu rumaysan yahay in dacfi uga jiro wuxuu leeyahay maalan haddaan meel heblo aadi lahayn dhibkaa ima asiibeen safar uu galayaa maalan safarkii gaariyaa la rogmaya ama dhibaato kale ku dhacaysa markaasuu ka shallaynaya wuxuu leeyahay haddaan gurigayga iska joogi lahaa oo aan bixi lahayn dhibaatadaas safarka iguma gaarteen warkaasi waa dacfi iyo dhaawac wuxuu ku yahay alimaan bilqadar ama mararka qaar waxaad arkaysaa qof baa wuxuu leeyahay meelaa wax ku gaarayaan dhibaataa soo gaaraysa markaasuu leeyahy meeshaan aan tegay haddaanan imaan lahayn dhibkaan ima soo gaareen buu leeyahy marka horeba haddaanan meeshaan imaan lahayn dhibaata imasoo dhibkaa ima soo gaarin waxaa la mid ah meeshaan haddaan anugu ka tegi lahayn dhibkaasaa igu dhici lahaa inuu yidhaah haddaa iska sii joogi lahaa inta badan waxay ku dhacdaa marka maalan mararka qaar markii meelaha qaar wax ka dhacaan ama shilal ka dhacdo ama dad ku le-daan waxaa arkaysaa qofku dhahaya wax yar ka horaan ka soo tegay haddaan sii joogi lahaanoo meeshaasi waaba ku dhima lahaa buu leeyahy ama calal aqal waa ku dhaawacmi lahaa wax jira ma aha mana dhimateen mana dhaawacanteen ilaahayba kuuma qadarin subxaana wa tacaala laakiin asbaabaha adiga markaad soo tegaysa isma soo wadin ilaahay baa kaa soo kaxeeyey maxaa yeele all uguma talageli meesha inaa kugu gaaraan markii adiga lagaa soo kaxeeyey nin aan joogin baa loo kaxaynayaa meesha ou ordaaya oo aan la celi karin markaasuu meeshaas haddaan ka leeyahay markuu meesha tagoo ku dhimanaya hadduu ka joogi lahaa waa badbaadi lahaa miyaa leenah maya ilaahay baa u qadaray subxaana wa tacala inuu meeshaa ku dhinto adigana wakhtigaagaan dhammaan maalinkai wakhtigaaga dhammaado meeshaad ku dhiman laheed waa lagu geynayaa waa min aliimaan bilqadar qadarta waa in la rumeeyo marka waa noolaan lahaa iyo waa badbaadi lahaa iyo waxaasoo dhan waxay dacfi ku yihiin iyo dhaawac aliimaan bilqadar wax walboo ku asiiba sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax ku gefaya ma aha marna ku gefi maayaan wixii ku gafana ma ahan wax kugu dhici lahaa ma aha ilaahay kuuma qadar inay kugu dhacaan subxaana wa tacaala kelimadda marka low waa inaad iska ilaaliso ha dhihin low annii facaltu kaana kada wa kada walaakin qul laakiin waxaad tidhaahdaa hadday wax ku asiibaan sidaan dheh qadara allaahu wamaa shaaa facal laba riwaayadoodba waa la akhriyey qadarullaahi wamaa shaaa facal in la yidhaahdo markii qadarullaahi la yidhaha maxaa lasoo qadarayaa ay haadaa qadarullah arrintan ee asiibtay waa qadarta ilaahay wamaa shaaa facal qadara allahu haddii la yidhahdana waa ficil iyo faacil wey yacni allaa qadaray arrinkan dhacay wamaa shaaa facala allana wuxuu doono ayuu sameeyaa subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay doonaa dhacaya fa inna low kelimadda low taftaxu camala shaydaani waxay furaysaa buu yidhi camalka shaydaanka low taftaxu camala shayطaan waxay gaar ku tahay fi اlictiraadi alى اlأqdaar markii qadarta ilaahay la mucaaradayo wey ma aha macnaheedu kelimadda low gebi ahaanba inay mamnuuc tahay ma aha kelimadda low fi اlqur'aani waالsunna inta waa ka buuxdaa laakiin markii qadarta alla lagu mucaaradayo arrintaasi sax maaha waxay kugu furaysaa camal shayطaan qofkaasi marka waa murugoonaya wuxuu aaminsan yahay dhibkaani inay usoo gaartay taxadar la'aan ama dhibkaani inuu usoo gaaray inuusan ka fiirsan hadduu sidaa yeeli lahaana dhibkan sooma gaareen albaabadii shaydaankay furaysaa marka aliimaanu bilqadar hadda ka horna dhowr mar waan sheegnay fawaa'ideeda waxaa ka mid ah qofka wuxuu ka siyaadsanayaa ashajaaca qofka hadduu qadarta ilaahay rumaysan yahay waxyaabuhu ka siyaadsado geesinimadaa ka mid ah qofka qadarta ilaahay rumaysan waa geesi geesinimada alimaan bilqadaraa keenaysa maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay qalbigiisuna ku degan yahay wixii ilaahay u qadaray inay ku dhacayaan walwal ma haya marka walwal iyo fakir badan ou isleeyahay isbadbaadi ama sidaa yeelo waxyaabahaas uu ku mashquulaya ma jiraan dhibaatuu arkayaa dhibaatadan wuxuu leeyay haduu ilaahay kuu qadaran waa kugu dhacaysaa hadduu alla kuu qadarin waa ka badbaadaysaa khalaas ilaahay buu isku dhiibay qofkaasi ilaahay buu isku dhiibay subxaana wa tacaala wixii ilaahay u qadaraana asiibaya taa macnaheedu ma aha asbaabaha ha laga taga ma aha asbaabaha ha laga taga macnaheedu ma aha oo adigu halaagga raadso oo meelahaad ku badbaadi lahayd ama waxyaabihii aad ku gaashaamo lahayd ha samaynin ma aha asbaabaha waa in lala yimaado qadarta ilaahayna la rumeeyo subxaanahu wa tacaala maalan waa jirad xanuun baa kugu dhacay inaad tidhaahdid haddii ilaahay ii qadarana waa dhimanayaa hadduu ilaahay ii qadarana waa noolaanayaa laakiin isdaaweyn maayo sax ma aha nabiga calayi slat slam wuxuu leeyahay cibaad allaahi tadaawo addoommada ilaahay isdaaweeya in la isdaaweeyo waa sharci ama ha isku daaweeyo qofka inuu isbitaal iyo takhtar u tago ama ha isku daaweeyo biruqya in la qur-aan saaro iyo adkaar in lagu aqriyo ha isku daaweeyo daawadu ama qofka inuu isdaaweeyo waa mashruuc waa mustaxab haddii naftiisu ay u halaagsamaysana waa ku waajib inuu isdaaweeyo maxaa yeele naftiisa inuu badbaadiyo waajib waaye yacni badbaadadeeda inuu ku dadaalo waa waajib laakiin daawada aada isdaaweynayso ma waxay kaa celinaysaa geeri hadduu ilaahay kuu qadaro subxaana wa tacaala kaa celimayso adoo rumaysan marka inaad wakhti leedahay wakhtigaasina aad ku dhimanayso haddana waxaa la rabaa inaad asbaabihii aada la timaado asbaabihii inaad la timaadaa loo baahan yahay meel dhibaata ka jirtaa timid dhibaatadaasi inaad ka leexato oo asbaabihii aduga leexa laheyd aad la timaado waa loo baahan yahay laakiin inaad tidhahdo waa iska dhex dabaalanaya waa dhex gelaya wixii lai qadarana waan arkayaa sax ma ah laba shayaa la rabaa marka in la jamciyo in asbaabihii lala yimaado iyo in qadarta ilaahay la rumeeyo ilaahay la tala saarto subxaana wa tacaala maca daalika asbaabihiina la yimaado labadaba waa inaad jamciso wey labaduba waa sharci فيma يuنcم bه عlى الإنسان qال الله تعالى في قصة الرجuلين ولولا إذ دخلت جنتka قلت ما شhاء الله لا quوة إلا بالله fasligaani ama baabkani wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha qofka loogu nicmaynayo allah wuxuu yidhi fii qisaةi الرaجuلayn walowlaa id dakhalta jannataka markii aad beertaada gashay ama aseendadaada markaad gashay qulta haddaad dhihi lahayd maa شhaaءa allahu laa quwaةa إila bالlah macnaha beertaadu ma baaba'deen way haddaad sidaa dhihi lahayd marka qofka markuu wax cajabiyo inuu sidaa yidhaahdaa la rabaa wa can inabiyi sala allahu caleyh wasalam annahu kaana idaa ra'aa maa yasuruh nabiga calayhi salatu salaam wuxuu ahaa hadduu arko wax farxad geliya qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wa idaa ra'aa maa yasuu'uh wax murugo geliya hadduu arkana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko wax farxad geliya idaa ra'aa maa yasuruh wax uu ku farxo ama farxad geliya hadduu arko wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah mahad allah iska leh alladii allahaasoo binicmatihi ay bisababi incaamih nicmayntiisa sababteeda tatimu ay ku dhammaystirnaanayso alsaalixaatu umuuraha wanaagsan alsaalixaat waa alumuuru kulluha waa alumuuru asaalixaat min alaqwaali walafcaal labada way soo gelayaan wuxuu leeyahay marka alxamdu lilaah aladii binicmatihi binicmatihi ay bisababi incaamihi wey yacni nicmayntii alle uu noo nicmeeyey sababteeda tatimu saalixaatu saalixaadka ayaa ku dhammaystirmaya allah ayaa mahad iska leh allahaasoo nicmoonta uu noo nicmeeyey saalixaadka iyo waxyaabaha wanaagsan oo dhan ay ku dhammaystirmayaan oo hadallo iyo afcaal intaba leh sidaasuu leeyahay waidaa ra'aa maa yasuu-u wax murugo geliya hadduu arko qaala wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahadi u sugnaatay xaalad walba ilaahay mar walba mahaddaasaa iskale subxaana wa tacaala fi اsaraa'i waاdaraa fi اlkhawfi waاlamn fi اshiddati waاlrakhaa mar walba ilaahay mahadoo dhan asigaa iska leh xaaladaad barwaaqada ku jirtana falahu alxamdu walmina xaaladda dhibaato ay kula soo wajahdana falahu alxamdu walmina alxamdu kuluhu waa lilaahi caza wajal marka mar walba waxaa loo baahan yahay inaad ilaahay mahadda u celiso subxaana wa tacaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal qofka hadduu arko wax qof kale loogu nicmeeyey shiwa hadda halkan waa soo gaabiyey axaadiid fara badanaa ku soo aroortay haddaad aragto insaan loo nicmeeyey barwaaqo ku jira nicmadaasi ha ahaato mid maal oo xalaal ah ama ha ahaato nicmatulcilmi oo qofkan aqoona ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ama ha ahaato nima nicmatu sixa nicmada caafimaadka oo qofkaani waa qof caafimaadkiisu badan yahay caafimaadkiisu waa badan yahay mararka qaar jiro way ku dhacay laakiin caafimaadkiisaa badan ama ha ahaato nicmatuljamaal yacni qof qurxoon inuu yahay calaa kullin wax ku cajabiya haddaad walaalkaa ku aragto oo nicmo ah waa inaa ugu ducayso bilbaraka baaraka allaahu fiika waa inaad tiraado iyo alfaadaha la midka ah taa waxay ka celinaysaa cayntaada iyo ishaada ishu xaq waay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alcaynu xaqun ishu waa xaq qof dadku inay is-ilaystaan arrin xaq ahoo jirto waay saxna ma aha qofka inuu yidhaahdo markii la yidhahdo war qofkan bil baraka ugu ducay wuxuu leey aniga mayaa qumaya dadka maanaa qumayaysanaya waa ilaysan kartaa ishuna xaq wey waa inaad tidhaahdid allaha barakeeyo waxay kaloo culammada sheegaan in la yidhaahdo maalan maa shaa allah iyo alfaadaha la midka sida hadda aayadda ku jirta qulta maa shaa allah laa quwata ila biاllah fii cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu ilaystay nin walaalkiiya wax cajabiya buu ku arkay ishiisaa ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam waa canaantay ninkii waxyaabuhu yidhi nebiga calayhi salat slam waxaa ka mid a lima yaqtulu axadukum akhaah war axadkiin muxuu u dilayaa buu yidhi walaalkii waa dil waay mararka qaar waa loo dhintaa isha axadkiin muxuu walaalkii u dilayaa haddii aad ku aragta buu yidhi wax ku cajabiya hallaa baragta maa tidhahdi baaraka allaah baaraka allahu fiika maa tiraahdi wax ku cajabiya haddaad ku aragto marka aad ay muhiim u tahay qofka wax walaalkii wax cajabiya hadduu walaalkii ku arko inuu ugu duceeyo bilbaraka waxaana muhiima in la ogaado ishu kama timaado qofku necab keliya dadka qaar saasay aaminsan yihiin qofka ku elaysanaya inuu ku necab yahay ma aha qofku jecel ayaa ku elaysanaya hooyada waxaa laga yaabaa cunugeeda inay elaysataa suurtagala hadday ku aragto wax cajabiya bal waxay yidhahdeen culummadu qofka asaa is elaysanaya mararka qaar matalan muraayaduu isku fiirinayaa waa iscajabiyey hadduusan bilbaraka iskugu dacayn waxaa laga yaabaa ishu inay ku dhacdo waa ishiisa waxaa ku dhacaya waaqic ahaanna waa la sheegaa dad joogga ka dhacay inta muraayada isku fiiriyeen markay iscajabiyeen joogga ka dhacay oo meeshaasba uu miirka uga tegay asigaa is-ilaystay marka alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay ishu waxay ka dhacdaa min mubqidin wa min muxibbin labadaba mid ku jecel iyo mid ku neceb labadaba ishu way ka dhacdaa sidaas darteed qofka haddii wax ku cajabiya aad aragto bilbaraka ugu ducay waxaad tidhahdaa baaraka allaahu fiik saasoo isna ish uga badbaadayaa adigana waxaad uga badbaadaysaa inaad walaalkaa dhibaatayso wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin